Isbeddel qaran oo muujinayay kor u kaca kiisaska coronavirus ayaa ka socota Iowa sida kale toddobaadkan. Gobolka ayaa maanta ka warbixinaysay toban iyo sagaal kale oo dhintay COVID-19 iyo sagaal boqol iyo toddoba kiis oo coronavirus la xaqiijiyay. Isbitaalada ayaa sida kale yara kacay. Gobolku wuxuu keenay hal dibac soddon iyo toddoba milyan oo qadasho oo ah tallaalka coronavirus iyo in ka badan sideed sideed boqol toddobaatan iyo toddoba kun oo qofna waxay heleen ugu yaraan hal qiyaas. Weli kaliya toban iyo lix dibac sideed boqolkiiba guud ahaan tirada guud ee gobolka ayaa si buuxda loo tallaalay. Khubarada caafimaadku waxay ka eedeeyeen kor u kaca cimilada guga iyo aaminsanaanta in cudurka faafa coronavirus uu yaraanayo. Waxay u egtay in gudiga aqalka uusan go'aansan doonin caqabad ku u natiijada doorashada xaafadda labadeed ee Iowa Isniinta. Afhayeenka aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi ayaa shalay sheegtay inay filaysay inay tasi dhacdo laakiin ay iyadu is rogtay. Gudiga aqalka ayaa dib u eegis ku sameynaya natiijooyinka kadib markii dib u tirinta degmada oo dhan ayaa muujinaysay haweeneyda jamhuuriga ee Marine Miller Meigs inay lix cod kaliya kaga guuleystay dimuqraadda Rita Hart. Go'aan gariska waxay ku suu meel gaar ah u fadhiistay Miller Meigs bishii Janaayo, halka halka Maarta uu guddiba caqabka isaga uu ku candooday inay jiraan labaatan iyo laba codbixin oo ay ahayd in la tiriyo islamarkaana ay leeyihiin lahayd natiijadka taranta. Ra'yi ururin cusub ayaa muujinaysa in ka yar saddex meelood meel dadka reer Iowans ayaa hadda taageeraysan yihiin rixitaanka sharci dejinta ee wax ka beddelka ee shaqeeyaha is dastuurka gobolka uusan xaqiijinayn xaq u yeelashada sirridada. Sharci dejinta Iowa ayay muumusha jamhuuriga ayaa sanadkan ku howlin sida loo ansiin lahayn waxay ka beddelka. sida laga soo xigtay diiwaangelinta cusub ee Des Moines Mediacom Iowa poll waxay muujinaysay taageerada soo jeedinta ee waxyar ay hoos uga dhacday soddon iyo saddex boqolkiiba gugi lasoo dhaafay ilaa soddon iyo hal sanadkan mucaaradka ayaa sidoo kale sare u kacday konton iyo sideed boqolkiiba dadka Iowans ayaa hadda sheegay inay diidan yihiin halka konton iyo afar boqolkiiba sanad ka hor ayaa ahiin intii soo hartay toban iyo laba hal toban iyo hal boqolkiiba ee jawaabiyeyaashan ayaan yoobin